والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee baay ayaa xalay weerar culus ku qaaday mid ka mid a saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee wilaayada baay ganacsade yuhuudi ah ayaa lagu dilay magaalada iskandariya ah ee dalka masar maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay daawooyin iyo bagaash dhacay kuwaasoo laga soo kala ururiyey goobaha caafimaadka iyo kuwa ganacsiga degmada bu'aale maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan ballaaran la yeeshay qeybaha kala duwan ee xirfadleyda degmada jamaame kaasoo qeyb ka ah ololo wacyigelin oo wilaayada jubbada hoose looga dhawaaqay culummada iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yare oo habeen ka hor ku shahiiday deegaanka garasweyne ee dhacaduleedka degmada xudur wasiirro ka tirsan maamulka ay shaadaladirirka ah ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa laga eriyey shaqadii ay ka hayeen maamulkaas kadib khilaaf soo kala dhexgalay hogaamiyayaasha maamulkaas shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa dhigay bannaanbaxyo ka dhanna murtadiinta kadib burburin lagu sameeyey meheradihii ganacsiga ay ku lahaayeen degmadaas
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo arbaco ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada dhegaystayaal warkaas oo faah-faahsan ganacsade yuhuudi ah ayaa lagu dilay magaalada iskandariya ee dalka masar waxaa inoo faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani warbaahinta yuhuudda ayaa waxay xaqiijiyeen in ganacsado weyn oo yuhuudi ah oo watay baasaboor kanadiyaan ah lagu dilay weerar lagula beegsaday magaalada aleskandariya dalkaasi masar dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa goobta dilkan uu ka dhacayay ayaa waxa ay sheegeen in ninka soo weeraray yuhuudiga uu si bareera ugu dilay magaalada aleskandariya dhexdeeda iyadoona wax yar kadib ciidanka booliiska ay goobta soo gaareen si ay u xaqiijiyaan dhacdada ku saabsan dilka loo geystay ganacsadahan yuhuudiga ah lama hayo ilaa hadda faahfaahin ku saabsan ruuxa dilka geystay oo dhalinyaro ahaa in ay ciidanka booliiska xabsi u taxaabeen iyo in kale hase yeeshee ganacsadaha la dilay ayaa la sheegay in uu lahaa shirkad ganacsi uuna ka howlgalayay wadankaasi masar muddo sagaal sannadood ah warbaahinta yuhuudda ayaa dhacdadan aad u buunbuuninaysa xilli xasarad siyaasadeed ay ka taagan yihiin wadankaas falastiin iyo gaar ahaan marinka rafax halkaas oo ay yuhuuddu ka geysanayaan dhibaatooyin iyo gobod falla kala duwan mahadsanid rabbaani maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay daawooyin iyo bagaash dhacay kuwaasoo laga soo kala ururiyey goobaha caafimaadka iyo ganacsiga ee degmada bu'aale cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ayuu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe baaritaano ku sameeyey goobaha ganacsi si loo kala hufo waxyaabaha dhacay iyo kuwa aan dhicin kuwaasoo isugu jira dawooyinka la cuno iyo noocyada kala duwan ee bagaashka maalmo dhowr ah oo uu maktabka caafimaadka ee gobolka howlo ka waday gudaha degmada bu'aale ayuu ku guulaystay inuu gacanta ku soo dhigo xaddi fara badan oo alaabo kala duwan ah kuwaas oo lagu iibinayay goobaha ganacsi taas oo markii dambena lagu gubay goob la wada joogo ugu horrayn qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada bu'aale ayaa bogaadiyey hawsha adag ee uu degmadooda ka qabtay maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe howl ballaaran buu ka qabtay muxaafadada bu'aale alaab dhacday daawooyin dhacay sida cabbitaanada saabuunnada sida daawada bagaashkaoo dhan meelaha laga soo kala qaadayna waxaa ka mida farmashiyaalka bacadlayaasha carwooyinka meelahaasaa laga soo or waa aad alaab aad u tiro badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay odayaasha muxaafadada bu'aale insha allahu tacaala waan soo dhowaynaynaa mar kasta iyo mar kasta iyo mar kasta waan soo dhowaynaynaa in loo dadaalo dadka iyo duunyada caafimaadkooda lagu warqabo waan u mahad celinaynaa dhallinyaradeenana garab baan u nahay mid ka mid a bahda caafimaadka ee degmada bu'aale ayaa ka digay halista ka imaan karta isticmaalka waxyaabaha dhacay oo ay ugu horeeyaan dawooyinka cabitaanada waxa aan ahayn caafiga inta badan waxaan rabaa in bulshada ay ku baraarugsanaato cimrigooda saddex bilood waaye manaha baawaradan iyo waxyaabahan kale wuxuu noogu imaadaa dhoobley waxaa laga yaabaa isagoo bil ama lababa sii yaalla in la keeno sidaasuu ikisbaayar ku yahay waxaan oga digaa marka ganacsatada wax ay soo gadanayaan inuu noqdo wax bed qabo oo caafimaad qabo shayga isagoo saddex bilood dheydkiisa ahaa haddii bil ama laba uu soo qaato oo meeshan saddex bilood ku hayso waxaa weye wax dhintay weeye intaa waxaa dheer waxyaabaha ugu adag ee qofka uu ku sumo waa waxa qoyan weeyaan waxa qoyan hadduu dhaco badbaado ma leh waad ogtihiin dalka waxaa hadda ku badan waxaa layihahda habatatiska ku badan waxaa keenaya waxyaabahan la isticmaalaya dhacay baa keenayo waxaan marka uga digayaa ganacsatada in ay ummadda aynu sumaynin in ay ku baraarugsanaadaan waxa ay lacagtooda ka bixinayan inay ku baraarugsanaadaan waxaan u mahad celinayaa alla subxaanau watacaala dadkan uu waafajiyey inay howlaha soo qabtaan ma ahan markii ugu horreysay oo sidan oo kale laga sameeyo degmada bu'aale iyo guud ahaan gobolka jubbada dhexe waana dadaal dheeraad ah oo lagu bixinayo ilaalinta caafimaadka bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka iyo guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid bukhaari maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan ballaaran la yeeshay qeybaha kala duwan ee xirfadleyda degmada jamaame kaasoo qayb ka ah ololo wacyigelin oo ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose bashiir muxiidiin abuayman ayaa warbixintan inoo haya haddii kulankii ugu horeeyey shirar isdabajooga oo ay qorsheeyeen mas-uuliyiinta maktabka xisbada iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose lala qaatay ahlu ra'yiga islaaxinta ee waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayada islamarkaana looga niqaashay sidii odayaasha kaalin muuqata uga qaadan lahaayeen majaalka al-amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar waxaa markan kulan midkaas dhinac badan kala mid ah lala yeeshay dadka u saaxiibka ah xirfadaha kala duwan ee ka shaqeeya gaadiidka iyo farsamooyinka kale kuwaasoo dhankooda nuqdooyin kala duwan lagala hadlay talooyin iyo aragtiyo kala duwanna lagu biiriyey dadka ahlul xirafka ah ama kuwa ay shaqadoodu tahay farsamooyinka ee degmada jamaame ayaa laga wacyigeliyey dhibaatada iyo munkarka ka soo aroora inay ku dhacaan aqdaada diimeed waxaana towciyaad kadib laysla gartay in qaybtan muhiimka u ah bulshada ay iyaduna kaalin weyn ka qaadato waxyaabihii lagala hadla waxaa ka mid ahaa maadaama ay yihiin qayb ka dhex firfircoon bulshada in ay faham sare iyo wacyi u lahaadaan arrimaha diintooda waxaana qayb ka ah inay ihtimaam buuxo siiyaan salaada oo ay ka horeyso wax waliba oo gacanta ay ku hayaan saraawiisha oo ay ka ilaaliyaan xadkooda iyagoo ka dhowraya isbaalka inay ka fogaadaan noocyada daroogada iyo isticmaalkeeda iyo fasaadka ay leeyihiin inay faafaan dhammaan qodobada mamnuuca ka ah bulshada muslimka ah iyada oo itus iyo itaabsi ay ahaayeen arrimahaas muhiimka ah ee lagala hadlay dhibaatooyinkan hadda bulshada caalamka hadda dadkan hindiya waay dadkan dhallinyaradan aa ujeedaan waa hindiya sidoo kale bulshooyinka ama dadkeena muslimka soomaalida waxaa lala rabaa inay sidaan oo kale noqdaan xamar waxaa arkaysaa buundooyinka hoostooda suuqyada meelaha laababka ah dhallinyaro inay hadda la fadhiso ay isku duraayaan baalkan dalwandiga rinjiga lagu darsado in injection ahaan loo isticmaalo laisku duro qofkii miirkiisa uu doorsoomo maanta oo aan caqligiisa uu baxo waalidkiisna waxmuu taraayo ilmihiisana waxmuu taraayo naftiisana waxmuu tari karo waa muuqaal ka dhalan karaa haddii dhallinyaradeenna ay iyagoo sahashanaya ku dhex faafaan xumaha lala damacsan yahay iyo sida ay bulshada u beddeli karaan kulanka ay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo xubnaha ka socday maktabka dhexe ee xisbada ay la yeesheen xirfadleyda ku shaqaysata biraha gaadiidka iyo farsamooyinka kale ayaa ahaa kuwa qaatay saacado badan islamarkaana si hufan loogu falanqeeyey arrimihii ugu muhiimsanaa ee tiirarka u ahaa kulanka iyadoona ugu dambeyn allaha fadligii uu guulaystay
raggaan meesha isugu yimid meeshaan fadhiya waa asxaabulxiraf dadkii shaqaynayey oo shaqada magaaladan gacanta ku hayay mar kastana ay isla kulmayeen xisbada hadday mootole yihiin hadday gaadi leeyihiin hadday timajare yihiin hadday muxaarqaan leeyihiin haddii waa dadkii wada shaqaynayay mar kastana dharka kiitolayaay waxaan hadda laga sheekaynayay oo taraamadool mukhaadaraad qaad innagaa lanoo soo dhoofinaya innagaa dhaqaale naga samaynaya maxaa sababta in loo samaynaya waa ummadeenna in la fasaadiyo oo maskixiyan loo fasaadiyo waay marka dagaalka lanagu haya qayb ka mida wey innagana dagaalka lanagu haya inaan garanno dagaalka aan iska difaacno maxaanu ku difaaci karaynaa innagana wada shaqayna dhammaantiin gacan is qabsanay haddaba sidee wacyigelinta iyo duruustii ruuxiga ahayd ay bixiyeen mas-uuliyiinta mujaahidiinta uga faa'iidaysteen xirfadleyda jamaame oo xubin firfircoon ka ah magaalada iyaga ayaan mikrofoonka ku wareejiyey oo ka hadlaya arrimahaasi waxaan caawan ka qayb galnay barnaamijyo aad iyo aad u xiiso badan waxaa kow horta u horena laga bilaabay muxaadarooyin diini ah sida salaadaha lagu noola booriyey in macnaha surwaalida hoose oo macnaha loo dhigin in macnaha jeeyada la jaranin intaasoo dhan markii muxaadarooyinka sheekhada ay isku macnaha isku bedeleen kadib haddana waxaan fiirsanay maxaa la yidhahdaa filmaan oo aad iyo aad u xiiso badan oo weligiin aan arkin midda kale waxaan kalaa aadna lagu wacyigeliyey in fuuda la jaranin oo yuhuudda siday laisku shabahsanin midda kale oo ah surwaalka in oo dhulka lagu saraawiisha in aan dhulka lagu jiidan iyo macwista sida rasuulka calai salaam oo kuu yiri oo kaga hadlay waxaa kale aan aragnay projector aad u wanaagsan oo ka mid ah filmaanka tramadol waxaad ku arkaysaa karamadolka isticmaalayo sida qaab daran qof jiifo qof qalalhaayo qof waa buuwa camal uu yaho niyo waxaan leenahay aad iyo aad ayo naftiin halis ay uu tahay xirfadleydu waxay tiir muhiim u yihiin magaalada ama deegaanka ay ka shaqeeyaan marka waxqabadkooda lagu laro taqwada iyo xalaalmiradkana waa midka ugu wanaagsan oo waallaha u jecel yahay marka laga hadlayo kasbashada xalaasha welina kulamada wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta ka socda maktabka xisbada ay la yeelanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada jamaame waa kuwa halkoodii ka sii socda qeybaha lala kulmi doono iyo qodobada lagu soo qaadan doono kulamada soo socda halkan idaacadda ayaad kala socon doontaan hadduu allah raalli ka noqdo mahadsanid bashiir culummada iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yare oo habeen ka hor ku shahiiday deegaanka garasweyne ee dhacaduleedka degmada xudur cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya iyadoo habeennimadii talaadada ah ee aynu soo dhaafnay uu shahiiday allaha ka aqbale maraaqa cabdulaahi maxamed yare oo ahaa ugaaska beesha ansaarta ah ee hadame ayaa waxaa istishaadkiisa ka hadlay culimada iyo waxgaradka wilaayada bakool sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimaa udiinka ayaa ka tacsiideeyey geerida suldaanka isagoona ka waramay qaar ka mid ah wanaagiisa ka hor inta uusan noqon hogaanka beesha iyo intii uu nabadoonka ahaa cabdulaahi maxamed yare ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisuu ku aqbalaa ummata islaamka iyo ehelkiiba ilaahay sabar iyo iimaan ku sii qof walboo nafle adduunkan la sheegana geeri sugaasay khaatamo wanaagsan ilaahay anka waal usiina khaatamo fayla may waali waqtijayma dhaafa fadne tan hoob hate ka gebagabaysadiina may wahay khaatamo fayla insha allahu tacaala ee ka gebagabaysadi ugaaskana haddii muddo dheeraa iskasa jarni soo malaagan hayne oo lan baraarugsano saxwal islaamiya kumadaho diinta islaamka jeelo inuu weliba dadka layn sheego la faafiyo khayrka la geysi hanuun jeeli lan weliba oo arintaasan socdana garabangayaa kumad ayaa masoormawdangayi yaha kasa jari waagii dembana ugaaska beela reer hadama ansaarte iyo nagadi muddo dheer baa beelanha hogaamiyaay khayr badana iyaa lakula kulmay bani aadan leeyahay markan wali wanaag ay usa suubiyo muddadaasi usa ummatan ha hogaamiyaay oo kitaabka alle subxaana watacaala ha ka hogaamiyaay ka maamulaay ilaahay subxaana watacaala miisaanshii xasanaadkan saara wali ku qaldamiina ilaahay subxaana watacaala hi ku cafiy shahaadadiisana allaaan aqbala intaasi kadib waxaa dhankooda istishaadka suldaanka ka hadlay malaaqyada kale ah malaaq muxiidiin guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga wilaayada bakool ugaas buraale maxamed heybih ugaaska beesha gaadsan iyo nabadoon madkeer garaar nabadoonka jufada ligsih ee beesha hadame maytaasiidiye ama geeridii ama shuhadidii korruugne walaalkii oo taasnay ku naganay malaaq cabdulaahi maxamed yare malaaqi lexraay malaaqi guud ee beele reer hadame soo o dili gacan ku gardaron oona ku dambeey gumaystayaasha ku dambeey oo ethoobiya gaar ahaan nasaara habasha ku dambeeyta oo dileen waana ka dileen magaalada leraw garasweyne usoo gurjiyay rooga malaaqaas oo beelaha guud ee muslimiinta dhan malaanhay xalay milik shahiidi iyo shuhadadiisa kuliha aasni maybalana jannatulfardows allah ku waraabiyo ilaahay may weydianay dunuubtiisa allaha dhaafo walay isu maarana bani aadam waay guud ahaan muslimiinta maybalana sabar jamiila ilaahay noo wada siiyo gaar ahaan idii kudhimadii iyo beela idii walanhay maybalana sabar jamiila ilaahay noo wada siiya
magacayga buraale maxamed hayibe waaye ina lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun malaaq cabdulaahi maadyare malaaqii beesha ansaarta hadamo ilaahay baa oofsaday waana shahiiday gacan ka xaq daranna waa dishay wixii u taagnaa unbuuna ku baxay ee wax kale oo dheeraada muuna ku bixin insha allahu tacaalaa waana looga horreeyey waana looga dambayn doonaa tan iyada ah shahiidkaas shuhadada allah ka aqbalo muslimiinta dhanna cimrigooda shuhade iyo sadiiqiin ilaahay ha ka wada dhigo gaaladaasna ma ku liibaani doonaan insha allahu tacaala biidnillaahi kariim gaaladana alla ha jabiyo islaamkana alla ha guuleeyo wax kale oo loo dilay ama loo daba jooga ma laha diintiisa unbaa loo dilay ninkana inay diintiisa loo dilo waxay u tahay guul iyo raganimo iyo qiimay u tahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu naxariistiisa janno ilaahay siin doono cadowgii ka xaqdarnaa ee gacantaas lahaana gacanta muslimiinta uu soo geli doono isaga oo lagu ciqaabay ilaahay baana ciqaabtiisa haya runtii walaalkaas lamba intii lagu kasawa lagu sheegay intii anaad ku gordaay goobahas la jarni lan wanaag jeel kheer jeel muslimiinta jeel dadka deriska ee ma aragne deris wanaagka la dhagadaw iyo haay runtii taarag ahaan hadama ugaaskii tumanaadu intii unaata dheegagna laha ku balaawo ugaas oora laha ku balaawo cabdulaahi maadeere tumaga anka haay tumankaas ugaas sagaalka kale wal an hayne haay intii usaga reerkan ugaas an nagadi tuman ii dhoorkii sana labaatan kolba madeeran laakiin tuman ii lisan tuman ii todobsan intii usa idan wal han haay idan iyo idmaska dhiin qabiil qurunka iyo usaga eeyi lan gorda haay lan ma aragne nabadi iyo dadka deriska ee wali shalmudinyi lan gorda haay allah ha u naxariistee malaaq cabdulaahi maxamed yare malaaqa beesha hadamee oo habeenkii talaadadah ee aynu soo dhaafnay ku shahiiday deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada xudur ayaa waxaa geeradiisa ka tacsiideeyey waaliga wilaayada islaamiga bokool sheekh cusmaan abo cabdiraxmaan waxgaradka wilaayada ah iyo culimaa udiinka mahadsanid cabdiqani wasiirro ka tirsanaa maamulka ishaadala dirirka ah ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa laga eriyey shaqadii ay u hayeen maamulkaas kadib khilaaf soo kala dhex galay hogaamiyaasha maamulkaas nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka riddada ee isku magacaabay hirshabeelle ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar khilaafkan oo soo jiitamayay ku dhowaad laba sannadood oo xiriir ah ayaa sababay in mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulkan ay soo dhaafi waayaan magaalada jowhar halka guddoomiyaal loo magacaabay gobolka hiiraan ay ku shaqayn waayeen magaalada baladweyne khilaafka oo saameeyey dhammaan mas-uuliyiinta hoose iyo kuwa sare ayaa sababay inay kala qaybsamaan murtad cali guudlaawe iyo murtad yuusuf dabageed oo ku kala magacaabaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen wareegto ka soo baxday xafiiska murtad yuusuf dabageed ayuu shaqada uga eriyey dhowr wasiir oo ka tirsanaa maamulka riddada ee hirshabeelle islamarkaana saaxiibo dhow la ahaa murtad cali guudlaawe dabageed ayaa eriyey wasiirada kale ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maxamed faarax cali wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha zakariya khaliif cabdi wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee raxmo maxamed gulle wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska aadan maxamed muuse warar soo baxaya ayaa sheegaya in murtad cali guulaawe uu isna xilka qaadis ku samayn doono wasiiro saaxiibo dhow la ah murtad yuusuf dabageed islamarkaana uu dib u soo celin doono kuwii saacadihii lasoo dhaafay la ceyriyey maamulo maqaar saar ah ayay ciidamada kufaarta afrikaanta ku ilaaliyaana magaalooyinka ay ka mid yihiin beledweyne jowhar buulo burdo iyo maxaas mahadsanid abuusheyba ugu dambeyntiina shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa dhigay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan maleeshiyaadka murtadiinta kadib burburin lagu sameeyey goobahooda ganacsiga ah ee degmadaas shacabka xaafadda argentiin ee degmada kaaraan ayaa dhigay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan dhac iyo boob ay saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ka wadaan xaafadooda kuwaasoo ay ku boobayaan goobahooda ganacsiga maleeshiyaadkan ayaa burburiya dhammaan goobihii ganacsiga ee xaafadda argentiin ee degmada kaaraan waxayna xidheen qaar ka mida ganacsatadii meheradahaas qaar ka mida dadkii meheradahooda maleeshiyaadka murtadiinta ay burburiyeen oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ganacsigooda si xooga loo burburiyey islamarkaana la xirxiray qaar ka mida dadkii ganacsiga lahaa iyagoona sheegay in arrintani ay wadaan saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya cabashakanaha oo suuqa artiin ugula jiro cabdibilayaal afar cabdibile iyo taliyaha qaybta taliyaha saldhiga kaaraan saldhiga ha lagu soo duuleen masaakiinaan nahay toddobaatan iyo sideed ilaa saacadana lagu dhex noolyahay cimriga aanan ku jira waa ku dhashtay waa ku ilmo dhameeyey taliyaasha ha dhacaana taliyaashaan dacwo ka nahay wayna dhacayaan habeen iyo maalin shaksi aan nala dhacaa shaksi aan warqadiisa sharcisa nin la yidhaahdo sh- nin la dhaco hebel calowgaasaa la yidhaha ma garanayno waajiisaa la leeyahay baabuurka ma soo degto nalama dacwooyo kaligiisoo dacwo furtaa war naga soo gaara dadaa u doodo gudoomiyaha gobolka u- gudoomiyaha maxkama waxaa u doodi jiray degmada haddana waxaa u doodaa kii saldhigga muslimka naga soo gaara hilibkiyay billadsadeen nala booboohaya miisadahan ku shaqaysayna labaatan sano ku shaqaysayna aan nagala duushay nima anaa la yidhi katarbila dabana nagala gashay hilibka waa nagala daasha waa nala boobay waana la handaday afkaan ugula shushubta waxaa leedin ma lahaa leyn wiilashayn iyo walaalahayn iyo ilmahayn waa wax sidina yeelaa iyo gabdhahayn wax la dhaafa ma leh waana la gumaadoohaya wax dadaa nagala xiray gabartii hilibka iyo gadaysa xataa saaka waa la xiray saasaa miiska inta xiri loo saaray xirigaan xabi haday dhihi maagtaa saldhiga lagu duro ilaa saaca waa xiranta gabartii miiska iyo gadaysoo teeyda aheed waana la handadaa waana la afduuboo haya shaksiyaashkana dhacayo koow waxaa madax ku ahay abshirkaaraan haddana waxaana dhacoohaya gudoo- ha- taliyaha qaybta bari saalaxaana dhacoohaya oo na gabagabeeyohaayo waana la soo kireystay waa lagu shaqaysto iyo taliya fu-aada waaba hayna dunsheen gabartayda waa xiran tahay miiskayga waa la dudunshay labaatan sanaa ku shaqaysaay hilibkayga waa la daashay miiskayga ka tarabiilaa la gashay laba miisaan lahay lacagtayda waa qaateen Ee, waxay dhaba waa la dudunshay dabakaay wax ku arusa jira ka tarbiilay galsheen wax ii fakada haba yaraadaan ani saacaas ma jirto annaga dad shacab ahaan ahan oo hantidooda la dhacooyo waxaana dhacooyna ciidamanka go- saldhiga iyo waxaan dhacooyo maxay ahayteen nin oo lasoo kireysto hilwaayo adduunyo alaa meeshaan taala cabdibilayaashaan oona soo weerareen dhulkeenna nooga dhacsha haddaanu nooga dhici hayninne maxaan samaynaynaa maba naqaana shacabaan ahan annagee saraakiisha iyo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe sii xoojiyey dhacaya boobka ay ku hayaan hantida maguurtada ah ee ay leeyihiin shacabka muslimiinta ah iyagoona burburiya goobo ganacsi iyo guryo ay leeyihiin dadka muslimiinta ee ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalusna waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu